barnaamijkan oo iyo maalgeliyaa si hay-adda w f b yahaye barnaamij tababar iyo wacyigelin ka saabsan habka baradowka dalaga gurdowshay waraabka ilaalintiis badqabkiiyo dalaqa oo islamarkaasay tilisiay tababarka iskaashatooyinka beero ee afartuulo hoos goyasa magaalada garoobe unka horeyn wayba faahfaahin kubiyey muhiimada mashruucan hanu kumid ee madaxda hay-ado qeybta ku haaye fuliyowka mashruucan gacmo furan kusoo dhawaada farxad bay maanta noo tahay runti inaad nagala soo qayb gashaan kulankan ujeeddada kulankaani waxaa weeye dahfurka mashruuca kobciye mashruuca kobciye waa mashruuc cusub oo laga hirgelinaya degmada garawe afar sayd oo ka mid ah waxaana mashruucan taageeraysa hay-adda caalamiga ee w f b waxaa isla fulinahaya oo fulintiisa iska kaashanaya wasaaradda beeraha iyo waraabka puntland iyo hay-adda maxalliga ee salaam development center s d c mashruucan ujeeddada kulankan waxaan rabaa inaan runtii aan iftiimiy oo ah mashruucani waa mashruuc cusub kuna cusub deegaanadeena sidaan ogsoonnahayna keliya laga fulinaya saddex degmo oo soomaaliya ka tirsan maadaama mashruucaan lagu cusub yahay waxaa qorshaysan inaan la sameeyo wacyigelin baahsan oo ah fahamka mashruuca mashruucaana ah mashruuc qaybo badan waktigiisuna haata yahay labiiyo toban bilood soo bilowday bishii february ee sanadkan labada kun labaatan iyo saddexda ilaa january labada kun labaatan iyo afarta soconaya beeraleyda badan oo ka tashata iskaashtooyinka si dhiiba hadda oo sheekeeya way jiraan dad aad dadaali dadaal badan sameeyey si ay uga kaaftoomaan wax walbaba iyagu isugu filaadaan laakiin doonfihi waan u saamixin waayo waxa weeye waxay rabaan gacanqabasho dhinaca wasaaradda maasha allah institutionskan hadda nala shaqeynaya oo hadda ay kamid hay-adaha hay-adaheenna runtii aada bay ii farax gelinaysaa inaan mashruucan kobciye ay inoo wado hay-addan salma iyo w f b aada ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo sababahaas aan ugu farxaynana waxaa kami ka ka mid ah in bulshadeennu ay u baahan tahay inay tabax samayso oo ay dadku wax tabcadaan oo wax soo saar lala yimaado qorshuhu yahay ilaahayna haynala qabtee in dhammaan qof kasta oo dadkaa wax beeranaya uu noqdo heer inuu gaari karo horta bal meel kale intaanu u gudbin inuu isagu isku filnaado kabacdina wax soo saarkaasi uu noqdo mid intii intaa ka dheeraadka ahi uu uga faa'iidaysto maxaanku yidhahdaaye inuu inuu ganacsi ka abuurto marka ujeeddada laga leeyahay waa taa innagu soomaalida hadduunbaad moodaa inaynu xaggii beeraha u soo jeesanayno mustaqbal fiicanna wuu jiraa run ahaantii markaad eegto meelaha qaar sida wax looga beerayo meelaha qaar sida wax looga beerayana markaad aragto haddana xoogaa waxaad yara dareemaysaa inay yarda dhinaga kalahaana ku mid ee dadkii ku faa'iidaysaday mashruuca yaa ku hadleen si yoon aragayan iyo weliba waltarkuusaan leeye beeraleyda waxaan odhanayaa yaynaan isku hadlayn wax layna siinayo oo sandareertaha xoogaaya ee aynu dadaalkii aynu horay u fartoonayn oo ahaa inaynu waxla soo baxno oo dadka wuxu soo saaro
haatan haddaan nahay habaable waxaan codsanaynaa mar saddexaad iyo mar labaad xagga biyaha in nalaka saacido oo soolarada ama ha noqoto riigag in nalaka saacido aan codsanaynaa